dee caqabadaha ugu waaweynaa haysta waxaa weye horta nidaamkii ganacsi ee adduunka ayaynu ka hadhay haddaynu isnaana hadda galana weli cabacity aanu shuruucdii ku akrino uga dhigno kuwa soomaaliya dan u ah dowladihii xubnaha ka ahay oo dhan kulama kula yeelano oo kula heshiino waa wadnaa laakiin awoodayada dhaqaale awoodayada aqooneed labaduba inay yar yihiin oo oo ay cidhidhi nagu hayaan hawsha nala ka sugayo iyo iyo awoodayadu aad baa gaab ugu jiraa oo uu kala wen yihi haddaanu isnaano dadka gaara caqabada labaad ee jirta waxaa weeye ku tiirsanaan la-aan dowladeed oo ganacsatada soomaaliyeed waxay islahanshay ay la qabsadeen dowlad la-aan marka iyagoo dhib qaba iyagoo meel walba lagu dhacayo iyagoo meel walba dhibaato kala kulmaya haddana dowladda ma xasuusanaya waa iska shaqaysanayaan wixii waa ka baaba'ayaan iska soconaya iska tegaya survival waa waxaa weeye safaaradda ma xasuusana qaar baa lacag xawilaya iska xawilaya waa lagala aamusaya marka cidna u sheegan maayo horbu iskaga so marka taas laftigeedu dadka soomaaliyeed in adduunkan maanta dowlad la-aan ma shaqeeyo marka horta marka hore sida ummadda soomaaliyeed waa inay dowladooda ku xidh sidoo kale waxyaalaha nahaya waxaa ka mid ah dee dabcan dhibaatada isu dheelitir la-aanta oo intaasoo dowladood warshadahooda wax soo saarkoodii aynu gadanayno ayna kuna aanay waxbayna ka gadan oo kuwa deriska cilladaha uu ganacsiga soomaalidu uu leeyahay kala xadaynta ganacsiga arrin aada muhiima weeye iyo sidoo kale kala koobiyeynta ganacsiga laba mushkilooda soomaalidu qabto weeye marka dee wax kasta waxaa joojiya oo nidaamiya sharci sharciga kala xadaynta ganacsiga ayaanu wadnaa insha allahu tacaala oo dhowaan horgeyn doonaa golaha wasiirada iyo sidoo kale sharciga lahaanshaha maskaxeed ama intellectual property law sharciga lahaanshaha maskaxeed ayaanu wadnaa oo ah qofku hadduu wax alifo isagoo aan markiiba ka faa'iidin inaan laga koobiyeyn oo wixii isaga maskaxdiisii la faros karayn oo la jooji waayo markaad wax alifayso wax samaynayso qarash baad ku bixinaysaa maskax baad ku bixinaysaa sarooyin badan baad ku bixinaysaa laakiin qofka kaa koobiyeynaya wixii adigoo sameeyey buu arki karaa markiiba oo samayn karaa marka sharciga kala xadaynta iyo sharciga lahaanshaha maskaxeed labadaba waanu wadnaa waana dhaqan runtii la doonayo sidaa uu sheegay ganacsatada yaryareed lagu caburiyey oo aanay maaragtay hadduu qiimihii kasoo gado isagii oo kale uu suuqa haddana ku gadayo qofkii uunu uunu ganacsan karin dhibaatadaas waxa weeye sharci baan ka wadnaa insha allahu tacaala dhowaanna waanu waanu soo bandhigi doonaa